waad ku mahadsan tahay inaad dhegaysato radio s b s faah-faahin dheeraada oo ku saabsan sida loo dhagaysto barnaamijka oo dhammaystiran booqo s b s com u xariijin soomaali waa mahadsantahay xasan ubax mise christina marka labada magacba waa jeclahay sababtoo ah magaca christina waxaa ii bixisay hooyaday ani waxaan ku dhashay magaalada verona aabahey wuxuu itaali u tagay waxbarasho marka meeshaas uu hooyaday verona isku barteen ayagoo arday ah oo jamacadda wax ka baranayaan marka hooyo lama socon moogtaa dhaqanka soomaaliya iyo soomaalida magaca christina inuu magaca kristaan yahay iyo si oo maaragta sahal lagu luuqayn karin markaan soomaaliya tagay ayaday oo la yidhaahda barni xasan oo waxay eyl uga timid si ay ii barato marka ayadana waxay tiri anigu waa oyn jiray moogtaa because dadka mar walba waxay bedeli jireen magacayga bedeli jireen si fiican mui sheegi jireen mui sheegi jirin marka waxay tiri anaa magac cusub kuu bixinaya waxaan ku bixinaya magac ubax marka labadaba waan jeclahay adiga haddaa rabtid waa xooga waxay kartaa ubax mise kristiina waa garta ubaxan kuugu yeerana ubaxaa noo sahla haddaan soomaalinahay marka soomaaliya waxaa ku noqotay adi talyaaniga ku dhalatay fareno ku dhalatay adoo saddex jira tagtay adoo dhallinyarana dagaalkaa dhacay marka maxaa ka xasuusataa markaa yaraydoo soomaaliya ku koraysa ani soomaaliya aadaan u jecelaa sababtoo ah mar walbo markii hore iskool soomaaliya aan dhigan jiray waxaan dhigan jiray iskoolka xaawataaka markii dambe anoo marka anoo sideed jir ahaa la iga bedelo iskoolka adaa ugu xumaaday walaalahaygii aan maalin walba iskoolka sila tegi jirnay iyo waxaan si fiican u xasuustaa aniga waxaan degnaan jiray xaafad boondheere marka waxaan xasuustaa si fiican u xasuustaa walaalahaygii oo aan isla kornay oo saciidi shukri maxamed liibaan iyo maxamuud daaqa iyo ayagaa soomaaliga ka barta ma ogtahay because sababtoo ah aabbe markuu guriga joogi jiray iyo waxaan ka bartay sida badan waxaan ka bartay eedaday xamsa oo eyl ka timid markaan soomaaliya imaanay eedadayga waxay ahayd gabar yar oo an sana i jirta saas gurigeenala joogi jirta aftalyaani ma aqoonin marka ayada waxay ahayd qofkii ugu horeeyey oo soomaaliga bari heesahan ka bartay niinkiiska xataa waa ka bartay sida loo gabar yar ah mogtahay oo saddex jir ah marka anagoo guriga joogno marka maxaa la yidhaahdaa marka galabkas waa isla joogi jirnay waa isla ciyaari jirnay waa aadan u jeclaa marka markaan ka soo tago
waa garta hadda waxaad degan tahay dalka beljum qof akademiga tahay jaamiciyada tahay marka wadankan hadda australia maxaa u timid barnaamij baa halkan ka jeedisay muxuu ku saabsanaa barnaamijku wuxuu ku saabsan yahay hadda waxaan joognaa monish university in melbourne marka maanta waxaan ka hadalnay bugaagta ha bugaagtaan qornay iyo soomaaliyan ka hadalnay anigii kaah waxaa noo muhiim ah mar walba soomaaliya inaa la xasuusto soomaaliya dhibaatadii ku jirto
buggaa qortay
ugu horeeyey waxaa la yidhaahdaa madrepicola aniga talyaani aan ku qori moogtahay soomaali af english waa lagu waa lagu tarjumay waxaa la yidha waxaa waxaa la yidhaahdaa waxaa loo bedeli karaa soomaali haddaa loo arko waxaa loo bedeli karaa habaryar habaryar little mother and marka wuxuu ka hadlayaa laba gabdhood oo walaalo ah oo itaali isku imaanayaan waa isla soo koreen labadan gabdhood soomaali marka burburkii markuu dhacay ay ka soo qaxeen marka wuxuu ka hadlayaa dagaalkii ka horeeyey siday soomaali ku noolaan jireen iyo dagaalkii dhibaatada ka imaaday dagaalkii sokeeye kadib dibadda iyo markiian ku noolaay england mise itaaliya iyo buug ugu dambeeyey aan qoray buugga labaadan qoray waxaa la yidhaahdaa il commandante del fiume in italian ama taliyaha webiga marka wuxuu ka hadlayaa wiil oo soomaali ah oo laakiin itaaliya ku koray marka waxaan rabay xoogaa inaan ka hadlo dhallinyarada maaragta oo soomaali meeshan xataa waxaan u malaynayaa inay ku badan yihiin dhallinyaradan oo kale oo soomaali ku dhasheen oo may ama soomaali ku dhasheen ama iyagoo yar inta la keenay oo dhaqankooda soomaali ah laakiin the same time xataa oo islamarkii inuu yahay xataa dhaqan oo maaragta oo wadanka ee yimaadeen ku saabsan oo ku xiran waa garta buugga habaryar waxaa ku jira heeso soomaaliya oo aad soo qaadato caana saddex heesoodoo muhiim oo macno samaynaya maxay kala ahaayeen waxay kala ahayn midda ugu horeysay waxay ahayd soomaali baan ahay oo qoray yamyam midda labaad waa xamar waa lagu xumeeyey oo qora axmed naaji midana midda saddexaadna waa soomaali waa kuma oo qoray maxamuud sangub laakiin kama hadlin ma ogtahay maanta kama hadlin buugga labaad taliyaha webiga sababtoo ah waxaan ka hadli doonaa markaan adelayd tago buuggan ay ku saabsan tahay qaybta labaad buugganna taliyaha webiga waa sheeko soomaali oo aad murti aad u qurux badan oo laakiin si fiican looma yaqaano waxayna ka hadlaysaa labada webi webiga webi shabeelle iyo jubba muujeed aniga itaalia soomaaliya aan ku soo koray laakiin weligey waxaan anoo laga bilaabo lagahaa laga bilaabo markaan toddoba jir ahaa ilaa tobaniyo sideed sano mar walba waxaan dhigan jiray scool talyaani marka waxay heesaha riwaayadaha iyo weliga waa jeclaan jiray laakiin scoolka laguma barin marka markaan itaaliya imi aadan u jeclaa maogtahay inaan raadsado heesaha iyo iyo ha sheekooyinka gabayadaha iyo sheekooyinka soomaali because murti weyn ku jirto sida xataa oo loo fahmo adduunka iyo meeshaan ku noolnahay inkasta soomaali ahayn ma aragtay murtida ku jirta sheekooyinka soomaaliya iyo gabayada iyo waa wax aad u qurux badan oo muhiimsan aad yaa tan u dambaysa soomaali badan oo caruur dibadaha ku dhalatay oo hooyadoodii aabbood soomaaliyaan oo xabad soomaaliyan ku hadlinaa jira adiga aabbaha soomaali ba ahaa hooyada talyaani bay ahayd talyaaniga noloshaada inteeda bad ku qaatan haddana soomaali fiican baa ku hadlaysaa soomaalidu maxay afkooda u baran waayeen bay kula tahay
waxaan u malaynayaa marmar cijooda ku jirta maogtahay aniga naftirkeygii marmar soomaalida waxaan jeclaan lahaa inaan ku iraahdo ani mar walba waxay leeyihiin markaan soomaaliya tago markaan yira waxaa la dhihi jiray ah gajac gajac ku hadashaa waxaa kugu jira talyaaniga ku jira hadalkaaga laakiin markuu qofka dadaalo maaragtay ilmaha yar markay dadaalayaan hadday inta ku koreen waa ayaga waxaa laga yaabay inay jecel yihiin soomaaliya inay ku hadlaan laakiin haddaa soomaaligaas lagu caayo accentka maaragtay iyo siday ku hadlaan way iska dhaafayaan marka waxaan weydiinayaa waalidka iyo dadka oo soomaaliga rasmi oo si fiican ku hadlaan inay xataa caawiyaan dadkan ano oo kale aad mar walba waan jeclahay somalia inaan ku hadlo lakiin marmar marmar waa ka cishoodaa because soomaaligeyga waxaa ku jira talyaani iyo wax kale ku jiro xoogaa ma aha laakiin waa jeclaan lahaa inaan ku hadlo waa dadaali doonaa waan sii dadaali doonaa si aan maaragta soomaaliga si aan usii qurxiyo usii maaragtay si aan u dadaalo si erayo qurux badan ku sii daro
waad ku mahadsan tahay inaad dhegaysato raadiyaha s b s toos u dhegaysa barnaamijka habeenada arbacada iyo jimcada tobanka fiidnimo ama kaga soo cesho websayte-ka iyaga iyo s b s radio app booqo s b s com au xariijin soomaali